بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المسلف رحمه الله كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم أمورا وقطع للطريق الممهد وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسد مصنفك رحمه الله تعالى وحوليه كذاك الزنا يعني وحن كسوى هذا لنا درس جيني زنا وكسوى هذا لنا يعني كذاك الزنا وجد أي مثل الفرار من الزحف dagaalka oo laga cararo waxaa la mid ah azinaa baa la mid ah oo waa dembi weyn oo kabiiro ah uma liwaatu baa ku xigo liwaadka waxaa la yidhaahdo waa ragga rag isku tegey ayaa la yidhaahdaa sida dumarka iyo raggu isugu tagaan in rag ay isugu tagaan ayaa la yidhaahdaa marka liwaadkuna dunuubta kabiiradahe waaweyn ayuu ka mid yahay waxaa la yidhaahdaa waa ityaanu dukuur ragga oo isku tago ayaa liwaadka la yidhaahdaa maxaa yeelay waxay leeyihiin liwaad marka la yidhaahdo waa masdaru laata arajulu yaluutu liwaata idaa camila camala qowmi luutin sidaasaa la yidhaahdaa marka liwaadkuna wuxuu ka mid yahay dunuubta kabiirada ahe waaweyn oo waciidkana uu ku soo arooray ee rag inuu rag u tago ayaa la yidhaahdaa sidaa darteed allah qur-aanka wuxuu noogu sheegay ummadda ficilkaa bilowday oo cid ugu horraysay aanan jirin in dhulka lala jaray oo la daba gediyey ayuu rabbi noo sheegay subxaanahu wa tacaala cuquubadooda inay sidaa tahay maxaa yeelay allah qur-aanka wuxuu ku leeyahay fii suurati alcankabuut inakum lata'tuuna arijaala maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin raggii baad u tegaysaan faaxishadii aada ula imaanaysaan oo ku samaynaysaan cid idinkaga hormartayna aynan jirin idinkaa bilowdeen wey fii suurati shucaraa allah markuu yani isagoo u radinaya wuxuu ku leeyahay ata'tuuna dukraana min alcaalamiin raggii miyaad u tegaysaan watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum min aswaajikum bal antum qowmun caaduun allah dumarkii oo idiin abuurayna waad ka tegaysaan oo xaajadiina aad ku gudan lahaydeen markaasaad raggii u tallaabteenoo cudwaan baad samayseen oo xadgudub baad samayseen weeyaan sidaa darteed yacni cuquubo ayay maaragtay laga ratibay dunuubtaasi sida qowmu luud allah uu u dabagediyey oo kale cuquubo la mid ahaaba shareecadanana u jidaysay xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo keyrkoodba ay warinayeen imaamu axmed ay soo saareen xadiid ibnu cabbaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtuluu alfaacila waalmafcuula bihi haddaad qofkii aada heshaan isaga oo samaynayo camalkii qowmi luut oo rag rag u tegay ah kan samaynayo iyo kan lagu samaynayo labadaba dila hala dila baa layidhi faqtulu faacila waa kii samaynaya waalmafcuula bihi iyo kii lagu samaynayo labadaba hala dila buu maaragtay nabigeenna yidhi calayhi isalaatu wassalaam axaadiista way badan tahay xadiid imaamu tirmidi nasaa-i ee wariyaan isagana waxaa waye laa yanduru allahu ilaa rajulin ataa rajula allah ma fiiriyo il raxmadla kuma eego nin nin u tegey ilaahay ma fiiriyo il raxmadla kuma eego w cuquubadda marka jariimadaas ay leedahay culummadu waxay qabaan aqwaal dhowra bay leeyihiin muxuu noqonayaa qaar waxay leeyihin waa la dilayaa ama nikaaxa soo maro ama yuuna soo marina waa qatli wey wuxuu doonaba ha noqon waa la dilayaa wey waxa weeye yacni imaam maalik baa qowlkaa ku tago imaam shaafici qowlka qeyb ka mida buu leeyahay aqwaashiisa mid ka mida weeye imaamu axmed riwaaya buu ku leeyahay sidaas bay maarata leeyihiin waa qatli bay leeyihiin noocuu doonaba ha noqdo marka qatligaas qaabka loo dilayo ayay isku khilaafaan qoladaasi qaabka loo dilayo seebow noqonaya qaar waxay leeyihin seefaa lagu dilaya qaarna waxay leeyihin maya dhagxaan baa lagu garaacayaa lagu dilaya qaarna waxay leeyihin maya meel sare inta la saaro dhismo sare ayaa laga soo tuuraya yacni aqwaashaas oo kaleay leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya waa la gubayaa bay leeyihiin qaar kale waxay leeyihiin meel inta la fariisiyaa guri lagu duminayaa dhul derbi baa lagu soo duminayaa ilaa uu ka dhinto calaa kulli xaalin qolo kale waxay leeyihiin maya intaasoo dhan lama samaynaya xadkiis waa xaddu zina wa xaddu zina oo kaloliwaadkuna la mid yahay oo haddii uusan nikaax soo marin boqolkii jeedala lagu dhufanayaa waana nafyina waa lagu samaynayaayo magaalada laga meesha uu ku sinaysta liwaadka ku sameeyaa laga cayrinaya haddii uu nikaax soo marayna waa rajmi weeye waa la dilayaa bay leeyihiin marka qolo walbana axaadiisii waxbay deliishanayaan axaadiistaasna in badan qaarkood maqaal ayaa ku sugan weeyaan calaa kulli xaalin qowlka ay culummadu rajaxaan ee aada u muuqda waxa weeye yacni inay arrintan ay tahay tacsiir inay tahay aysan qatli ahayn inaanan la dilaynin oo xaddu sinana uusan gaarin laakiin inay tacsiir tahay oo ah maa yaraahu alqaadi ninka qaadigaa wuxuu arko ayaa lagu dhaqayaa bay leeyihin sidaasaa lagu samaynaya aqwaashaan oo dhanna culummadu waa ay ka wada jawaabaan jawaabaaday ka bixiyaan weya marka liwaadka ma gaarsiisna xaddu zina bay leeyihiin sidaa darteed yacni waxa weeyaan waa tacsiir oo waxa weeye qaadiga ayaa iska leh oo arrintaasi fulinaya bay leeyihiin kabiirada saddexaad ee beydkan lagu sheegay wa shurbuhum khumuura wa shurbuhum cabitaankoodii ay cabaan khumuuran khamre ay cabaan khamradoo dadka cabana ayagana dunuub weyn oo kabiiraa bay la yimaadeen shurbu alkhamri waa min kabaa'iri dunuub dunuubta teeda waa weyn wey waxaana tusinayo midda koowaad in iimaanka qofka shaaribkaa loo diido iimaankii kaamilka ahaa ayaa laga anfiyaa iimaanka dhammaystirnaa laakiin asluliimaan lagama anfiyo xadiidkii aan soo marnay oo dhowr jeer aan soo sheegnay oo saxiixaynka ku yiilay nabigeenna markuu yidhi walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabuhaa wa huwa mu'min khamrada ma cabo marka uu cabayaahi isagoo mu'min ah ma cabayo marka iimaankii kaamilka aha ma haystee waa naaqisuliimaan yacni iimaanka kaamilkaa loo diidayaa laakiin iimaankii naqsiga aha wuu haystaa wey khamradu waa shay muxarama waa muskir wey muskirkan inuu xaaraam yahay nabigeenna wuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim xadiidkii ku sugnaa xadiid ibni cumar wuxuu nebigu yidhi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun waman shariba alkhamra fi ddunya famaata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fi laakhira shay kasta oo wax wareeriyo qofka uu caqligiisa ku tagaahi waa khamro weeye khamraduna muskirkuna waa shay xaaraama weeye qofka khamrada caba adduunka ee ku dhinta isagoo daa'imay aanan ka toobo keeninna aakhare khamradeedu waa loo diidaa lam yashrabha fi alaakhira ilaahi waa ka mancinaya macnaheedu khamrada haddii loo diiday janno is arki maayaan wey janno is arki maayaan baa loo jeeda bal nabigeenna wuu ka digay calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim oo jaabir oo wariyey wuxuu yidhi kullu muskirin xaraam rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam shay kasta oo wax wareeriyo waa xaraamu ina cala allaahi caza wajalla cahdan liman yashrabu lmuskir ina cala allaahi caza wajalla cahdan alla ballan buu qaaday liman yashrabu lmuskira qofka muskirka shay wax wareeriyo cabaahi muxuu ballan qaaday an yusqiyahu min tiinati alkhabaal inuu ka waraabiyo waxa la yidhaha tiinatu alkhabaal markaasay saxaabada weydiiyeen waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah wamaa diinatu lkhabaal diinatu lkhabaal maxaa la yidhahda rasuulka ilaahayow rasuulka fasaaxadiisa ka mid ahayd markaasuu u fasiroo yidhi caraqu ahli nnaar aw cusaaratu ahli nnaar dhacaanka ka baxo ahlunaarka markay gubtaan milalka ka baxa iyo dhacaankaas iyo sadiidkaas ayaa la cabsiinayaa iyo cabitaan looga dhigayaa qofka maaragtay khamrada adduunka ku cabo weeye khamradu xad bay leedahay xadkeedu waa maxay culummada aqwaal dhowra bay leeyihiin waxawaaye afartan jeedal baa lagu dhufani waa qowlka imaamu shaafic iyo riwaaya can imaamu axmed iyo a'imo kale ay la qabaan qolo kale maye waxa waaye ilaa siddeetan jeedal baa lagu dhufanayo waxaa la gaarsiinaya xadulqadafkii oo kale maxaa yeele hadduu khamro cabana qadaf wuu la imaanayaa saasoo kale bay leeyihiin laakiin isagu waxa weeyaan waa tacsiir weeye waa la tacsiirayaa xadkiisana waxaa iska leh maaragtay imaamka ayaa iska leh baa la leeyahay xad cad go-an ma jiro axaadiista tilmaamaysa inuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam afartan ulood oo maaragtay oo ku dhuftay yacni taa tacsiir waaye xad ma ahan bay leeyihiin sidaa darteed sida raajixa ah waxa weeyaan yacnii imaamka qofka qaadiga ah xadba wixii uu arko ayuu ku samaynayaa sidaasaa la yidhaahdaa qowlkaasayna culammada rajaxayaan weyaan kan kale oo ugu dambeeyo oo beytka musanifka uu ku sheegay waa qaaticu ariiqa waa qaaticu ariiqa lianna afar kabiiro ayuu beytkan noogu sheegay zinadaa u horaysa liwaadkaa ku xigo shurbuulkhamri baa ku xigo wuxuu yidhi waqacun liariiqi almumahadi waqacun goyn liariiqi waddadii la gooyo almumahadi ay almuhaya'i linnaasi dadka loo diyaariyey inay maraan waddadaa dadka jidgooyada sameeyo kuwaasna ayagana dadka samaynaya waa dembi weyn oo kabiiro ah weeyaan qaaicu ariiqa qofka waddada gooyaa ee qadciga la gooyo waa dembi weyn oo kabiiro ah wey waa xiraabada allah qur-aanka uu ku tilmaamay weeyaan muxaarib weeye qofkaas oo kale waddada qofka xirto oo dadka meeshay mari lahaayeen ku dhibo oo dhib gaarsiiyaa wuxuu noqonayaa muxaarib buu noqonayaa arrintaasna allah subxaanahu watacaala fii suurati almaa'ida aayadda ku jirta ayuu kaga hadlay oo alla uu leeyay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi lardi fasaada ila aakhiri alaaya qadcu ariiqa marka wuxuu noqdaa waddada oo la gooyo wuxuu noqdaa in dadka cabsi la geliyo oo dadka ay soo mari waayaan haddii qofka uu dadka cabsi ku geliyo jidkaa la mari waayo laakiin uusan wax dilin maalna uusan qaadanin cuquubadiisu waxay noqonaysaa aw yunfow min alardi magaaladaa laga cayrinaya saasoo kale dhulkaasaa laga cayrinaya ama waa la xabisayaa weeyaan haddii uu maal qaato maalkaasna maal nisaab gaarayo uu yahay laakiin uunan waxba dilin isagana maal buu qaatay maalkaas wuxuu gaarayaa baan u jeedaa nisaab buu gaaray nisaabkii zakada lagu qaadi jiray oo kale uu gaaray laakiin waxba ma uunan dilin kaasoo kalena waxa weeye meesha uu alla leeyahay waxa weeye aw tuqtaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin lug iyo gacan ayaa la jarayaa cuquubadiisa sidaasay noqonaysaa wey haddii uu wax dilo isagana waxaa loo dilayaa xad baa loo dilayaa yacni xataa qisaas ma aha lama cafinaya hadduu meesha dadka jidka wax ku dilo asna waa la dilayaaye qisaas loo dili maayo xad ahaana loo dilayaa bay leeyihin haddii uu maal qaato oo waxna dilo marka waa salbiga inta la dilo la salbinaya aayadda intaas ayay culammada ku jamciyaan weyaan marka qaaticu ariiqu waa dembi weyn oo kabiiro ah oo xuduud adag laga ratibay weeyaan wa qatcun goyn liariiqi waddadii la gooyo oy dadku mari jireen ariiqi almumahadi almuhaya'i aladii yaslukuhu nnaasu aaminiin waddadii ay dadku ayagoo aamina ay marayeen goynteeda la gooyaa waa dembi kabiira ah oo dadkii laga manciyo weyan wa sirqatu maali lgayri ow aklu maalihi bibaili sulci alqowli walficli walyadi waxaa ka mid a min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a wa sirqatu maali alghayri sirqatu maali alghayri qof kale xoolihii oo la xado ayaa ka mid ah wey aw aklu maalihi ama maalkiisa oo la cuno oo lagu cunaahi bibaatili sunci alqowli waalficli walyadi yacnii sunci lyadi waxa weeye alqowl waalficl walyad almustanaci bilbaili saasaa loo jeedaa almustanaci bilbaili hadal been ahoo baatil ahoo la samaystay xoolihii lagu cuno ficil iyo fal uu qofku sameeye oo baatila oo xoolihii lagu cuno yad iyo gacan oo wax ku qaatay oo baatil ah oo wax ku cunaahe ayadana waxay ka mid tahay dunuubta waaweyne kabiirada ah marka beytkan musanifka wuxuu ku sheegay laba kabiiro laba noocoo kabiir kabaa'irka ka mid a ayuu ku sheegay kan koobaad waa sariqada sariqada waxaa la yidhaahdaa maal maxruusahoo ilaashan oo meel wanaagsan la dhigay wixii laga qaato lagala soo baxo tuugada taasaa loo yaqaana oo maaragtay rubcu diinaarna qadarkeeda uu gaarayo diinaar afar loo qeybiyo rubciis afar meelood meel ka mid a gaarayo ayaa sariqada la yidhaahda waa maal maal waa inuu yahay maalkaas waa inuu maxruus yaho la ilaaliyaa maalkaas waa miduusan asagu lahayne khayrkii uu leeyahay cid kale ay leedahay markuu xoolahaas qaato ayaa sariqa la yidhaahda sariqada taas weeyaan waxa ay culummadu ka saaraan oo aan sariqada soo gelaynin yacni xadka uu alla ka ratibay aanan soo gelaynin waxa la yidhaahdo muntahibka qofaa bannaanka isagoo marayaba oo mabobaalkiisa ku hadlayo bofka siistimidaa dafay nahbi baa la yidhaahdaa kaasoo kale tacsiiruu leeyahay waa dembi kabiira laakiin gacan xad lagama ratibaayo xuduuddii laga oofin maayo muntahib baa la yidhaahdaa waxbuu boobay mukhtalis baa jiro wax la yidhaahdo waxa waaye jeebkaadaa tartiib tuug intuu yimid buu jeebkaada wax kala baxay ikhtilaasaa la yidhahda jeebkaaduu ka siibtay adoo jidka maraya kuu yimid tuugada say sameeyaan oo kale kaasoo kalena gacanta laga goyn maayo oo xad lagama ratibin laakiin waa dembi uu la yimid waayo wax xalaala ma aha sariqada marka waa taas weeye wa sirqatu maali lkhayri kiisa qof kale maalkii oo la xado ayaa dunuubta waaweyne kabiirada ka mid ah weeyaan xadka ay leedahay dembi weyn inuu kabiiro yahay xad baa laga ratibay oo alla uu leeyahay fi suurati almaa'ida wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim tuugga ninka ah iyo tuugta haweenta ihi labadoodaba gacantoodii jara gacanta la goynayo gacantoo dhan baa yad loo yaqaanaa laakiin looma jeedee laa xusulka ma aha walaa garabka ma aha waa halkaa faraha meesha ku yaallaan camaacumta la yidhaahdo unbaa laga jarayaa wey miqdaarka lagu goynayana waa rumcu diinaar inuu noqdo maxaa yeele rasuulkaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tuqtacu lyadu fii rumci diinaarin fasaacida diinaar oo afar qaybood loo qeybiye meel ka mid a hadduu qofku xadaa gacantiisi waa la goynaya iyo wixii kasii badanba waa la jaraya weyaan marka sariqadu waa xadkaas weynay leedahay dunuubtaasaa laga ratibay weeyaan wa sirqatu maali lkhayr ka labaad uu ku sheegay ow aklu maalihi maalkiisa oo la cuno bibaatili sunci alqowli yacni meesha waxaa la yidhaha waa min idaafati asifati ila almawsuufi baa la yidhaha sifo mawsuufkeedii loo idaafeeye wey macnaha adigoo yiri oo kala wey ay alqowlu lmustanaci walficli walyadi almustanac yan saasoo kale weeyaan bibaatili sunci alqowli walficli walyadi qowl oo hadal ah oo maal waxbuu ku qaatay soo ma jeedin qowl buu wax ku qaatay qowl mustanacah waxbuusa sameeyey hadalkuu dadka beenuu u sheegay markaasuu xoolihiisa been ku qaatay ficil buu sameeyeyo maaragtay wuu khasbaday qasabba wuxuu uga qaatay xoog buu uga qaatay qahri buu uga qaatay yad marka la leeyahayna walyadida waxay u jeedaan waxaa weeye waxbuu xoolow caariyaystay oo uu qaatay amaah markaasuu inkiray oo yidhi waxba iguma lihid iyo wixii lamid ah weeyaan kuwaas ayay ayadana soo gelayaa wayna ka duwan tahay sariqada oo ayadu waxa weeye xad laga laga ratibayo sariqadii gacan la goynayo ma lehee laakiin waa dembi kabiiro ah oo weyn weeyaan saasoo noqonaya w musanifka marka wuxuu leeyahay beytka kale shahaadatu zuurin uma caqun liwaalidin wakiibatu mukhtaabin namiimatu mufsidiin kabaa'irkii waaweynaa waxaa ka mida min alkabaa'iri shahaadatu zuur markhaati beenlaha qofka markhaatiga beena kacayo maxkamadaha markuu tago ama qadaa uu taagan yahay ama dad ishaysto ayuu markhaati been ah ayuu qiraya marka shahaada zuura la yidhaha shahaadatu zuur uma waxaa ku xigay shahaadatu zuurkaasi caqun mid caasi ahoo ku caasiyey liwaalidin waalidkii ku caasiyey caswaalideynkana aabbihii hooyadii qofka ku caasiyey cisyaankaas oo caaqnimada ahna waa dembi weyn oo dunuubta kabiiradaa ka mid a wakiibatu mukhtaabin midda saddexaad waxa weeye wakiibatu mukhtaabin kii wax xamanayey xantiisii weeyaan kii uu xamanayey xan uu la yimaado kiibaduna ayana waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn oo kabiiradaabay ka mid tahay kan afraad waxa weeye namiimatu mufsidin wa namiimatu mufsidin mid wax fasaadiyo diradirihiisii ou dadka isku dirdiro kanuu hadalka ka qaadi kanuu hadalka u wareejin u gaarsiini calaa wajhi libsaad dadka inuu isku diro isagoo doonayo beydkanna musanifka afarta afar kabiiroo ku sheegay tan koowaad waxaa waaye shahaado zuurnimada markhaati been oo aad kacdo oo xaq muslim aad ku duudsiinayso kan labaadna waa caasi waalideynka labadiisii waalid qofka ku caasiyo kan saddexaadna waa kiibada xanta dadka la xanto oo qofka muslimkaa la xanto kan afraadna waa namiimada iyo diradiraha dadka la isku dirdiro weeyaan afartuba waa dunuub waaweyn oo kabiiro ah wey shahaadada zuurkuu ka bilaabay ilaahay qur-aankuu nagu amray wuxuu ihi wajtanibuu qowla zuur ka fogaada qowla zuurka ka tega baana liyi hadalka baatilka ah oo markhaati beenlaha ah ka tega markhaatiga beenta ah faraha ka qaada ka tega iskaga fogaada bal dadka mu'miniinta markuu ilaahay ka hadlay cibaad maaragtay cibaad araxmaan waaladiina laa yashhaduuna zuura buu yidhi mu'miniintaas markhaati beena ma kacaan shaad zuurnima ma sameeyaan bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aad ayuu u adkeeyey markhaatiga beenta oo la kacayo waxaana tusaya xadiidkii abi bakra oo bukhaariiyo muslimba ay soo saareen uu nebigu yidhi alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir dunuubta teeda waaweyn ma idiin sheegaa saddex jeeroo ku celiyey markaasaan reerdheen haa rasuulka ilaahay oo noo sheeg markaasuu nebigu yidhi alishraaku billaah wa cuquuqu lwaalidayn alaa wa shahaadatu zuuri wa qowlu zuur yacni hadalkaasuu yidhi markuu sheegay shirkigii iyo casiwaalideenimadii ayuu wuxuu yidhi alaa wa shahaadatu zuuri wa qowlu zuur war waxa weeye markhaati been oo la kaco iyo qowl baatilahoo lagu hadlaa weeyaan bal nebiga markaas wuu dangiigsanaa buu leeyay saxaabigu wa kaana muttaki'an darbibuu ku tiirsanaa fa jalasa markaasuu soo fadhiistay isagoo arrintan xoojinayo famaa zaala yukariruhaa idin ku celcelinaayo alaa wa qowlu zuuri wa shahaadatu zuur alaa wa shahaadatu zuuri wa qowlu zuur oo ku celcelinaya kama uunan zuulin xataa qulnaa laytahu sakar ilaa aan nidhaahno kol keliya muu nebigu aamuso ayuu arrintaa weyninkeeda ku tilmaamaya weeyaan marka waa dembi aad iyo aad u weyn yacni shahad zuurnimada waxa maxkamadaha iyo ka socda iyo dulmiga qofka markhaati beenlaha lacag inta lasoo siiyo iyo markhaati kac la leeyahay iyo markay odayaasha isku yimaadaan oo dimaa iyo wax lamida ay jirto markhaatiga beentoo la kacaya iyo waxaa ka dambaysa cuquubadaas ayaa ka dambaysa waa dembi weyn oo waciid shadiida leh weeyaan marka maxaa yeelay shahaada zuurnimadu waxay ay maaragtay bannaynaysaa mafaasideeda waxaa ka mid a laba jariimo waaweyn oo dunuub waaweyna bay kulmisaa tan koobaad shahaadada waxaa la rabay inay xaqa u hiilisaa la raba markhaati kac runa inuu qofka markhaati kaco haddii uusan xaqa u hiilinin baatilkiibuu u hiiliyey baatil buu u hiiliyey cadligiibuu ka leexday uma qaadigii wa xukumi lahaa ayay haddana xaqii midda labaad ayuu ka dhuminayaao shahaado zuurnimada qaadiga markhaatigiibuu wax ku goynayaa marka taana xaq muslin oo qof kala lahaa ayaa la siinayaa wey waxaa ka ratibmayo marka xoolihii dadka oo baatil lagu cuno xuquuqdii dadka oo la tirtiro iyo cadaaladdii yacni daalim oo loo kaalmeeyo iyo xaq uusan lahaynoo la siiya baa ka ratibmaysa weeyaan qadihii iyo xukumkii ummadda la kala saari lahaa oo diyaac uu ku dhaco iyo tadliil uu ku dhaco baadi noqdo oo dulmi maarata ka shaqeeyo iyo wixii lamid ah ayaa ka ratibmaya weya marka shahaada zuurnimadu arrin culus weeyaan shahaadatu zuuri baa ka mid ah xaqun liwaalidin baa ka mid ah kan labaad waalidka oo lagu caasiyo waxaan ognahay nusuusta ku tilmaamay qur-aanka ku timaado waxay fartaa birulwaalideyn iyo walixsaanu ilayhima labada waalidoo baari loo noqdo iyo wanaag loo sameeyo ayay amartaa waxaana la reebaa xuquuqulwaalideynkaa la reebaa labada waalidoo caasi lagu noqdo ayaa la reebaa weya yacni maaragtay dembi weyn oo kabiiro ah weeye in waalidka lagu caasiyo maxaa yeele waxaa la is amray wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an markii ilaahay uu tawxiidkiisi qiray shirkiga in ilaahay aanan loo shariig yeelin uu sheegay waxaa lagu xijiyey wabilwaalideyni ixsaana labada waalidna ixsaan u sameeya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalideyni ixsaana cibaadadii ilahay waxaa lagu xijiyey alixsaanu bilwaalideyni baa lagu xijiyey weyaan nebigeennana wuxuu ku tiriyey cuquuqu lwaalideynka akbaru lkabaa'ir inuu ka mid yahay min akbari alkabaa'ir inuu ka mid yahay wa cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo caasi lagu noqdo waxa weeye bal jannada ilaahay caasiga ma galo weeyaan laa yadkhulu ljannata caaqun marna ma galo jannada ilaahay way ka xarimaysaa wey marka waalidka in baarirna loo noqdo maaragtay ixsaan iyo wanaagna loo sameeye baa la rabaa weeye waxa weeye midda yacni kabiirada kalena waa alghiiba wey hada wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin aalihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين